adii qabsaday quraankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco asaraha lagu farxaa bismillahi raxmaan raxiim iyo kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada walaasada raadiyaha cadaadada habeenka soddon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenimada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas handaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorimayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamase fiidkii rabbigay galangalkaayeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku leefsiiya gidaar alaamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye kul xurmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiisa jimca ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun labaatan iyo toban iyo waa laba kun laba toban iyo sagaal qodobada caawa barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona qarax xooggan ayaa goror caawa ka dhacay magaalada caasimadda ah muqdisho khasaare ayaa ka dhashay waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xiri cusub ayaa u bilowda somalilan iyo waddanka etoobiya faallo ku saabsan ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa aad ku dhegaysan doontaan xulashada walaysada waxaa ka qayb noqon doona dowladda federaalka soomaaliya waxay dadaal ugu jirtaa sidai ay u soo celin lahayd somaali airelan haddaba ma suurtagala xog ayaan idinku haynaa waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay in la weeqay awooddii al-shabaab hadal ay sheegtay dowladda federaalka ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa ciidamada fara badan ayaa maanta lageeyey magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug howlgal ayay caawa ka samaynayaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada gaalkacyo dad fara badan ayaa lagu soo qabtay wararka ugu dambeeya ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu wareejiyey kuliyadii jaalasiyaad ee tabarada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed faahfaahin ayaa idinkaa haynaa waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa ku dhegaysan doontaan xulashada waraysada waxaa ka qayb noqon doona golaha wasiirada ee koonfur galbeed soomaaliya cusub ayaa maanta kulankooda ugu horeeya ku yeeshay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaar koonfur galbeed kulankaas waxyaabaha looga hadlay ama diiradda lagu saaray ayaan xog idinka haynaa waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa ku dhegaysan doontaan xulaashada waraagsadana waxaa ka qayb noqon doona golaha wasiirada jubbaland ayaa maanta isku raacaynaysan shaqada waa shaqaalaha iyo ciidamada ka qayb qaadaan ololaha doorashada maamulka jubbaland faahfaahin ayaa idinka haynaa wararka ugu dambeeyaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre maanta wuxuu la kulmay guddiga madaxa baran iyo doorashooyinka qaranka maxay ka wada hadleen ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas wixii soo kordha ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontiin sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhegaysan doontiin xubinta aadka xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa ku maqli doontaan heystan
gudubteeda maqan iyo bashigeeda maogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badabtaay
qodobada waxaanu soo korra ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tegi doona anigoo xasan axmed maxameda waxaa barnaamijka caawa ii farsaminaya limaan cabdi ciise ee waa mar kale iyo xulashada waraysada
لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني هو سلوتي في وحدتي هو ملجئي في وحشتي آياته يحيا بها قلبي ووجداني ogeysiis ogeysiis ogeysiis حبيبي يا قرآني
dhammaan shacabka ku dhaqan magaalada cadaado ee gobolka galgaduud iyo deegaanada ku dhowdhow waxaa la ogeysiinayaa in la furay xarun cusub oo lagu baran doona qur'aanka kariimka waxaana lagu magacaabaa xaruntaani madarasatu adkaar annabawiya waxayna ku taallaa xaafadda haraaley gaar ahaana farmashiga sheekh muuse madarasada waxaa lagu baran doonaa qur'aanka kariimka iyo sunnada rasuulka salawaatullahi caleyhi wasalaam dadka wax la barayo waa dumarka oo keliya madarasada waxay shaqayn doontaa asbuucii shan maalin laga bilaabo sabti ilaa arbaco waxaana madarasadu ay furan tahay gelinka hore wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir ustaad sakariye maxamed cumar oo laga helo taleefon lambar eberli xalshan lixdan iyo labo konton iyo labo sagaashan iyo kow ama eberli xalshan konton iyo afar konton iyo afar siddeetan iyo kow anigoo indhalaan ah allah wuxuu dhihi doonaa qur-aankan isaad uga jeesato oo indhalaan u noqotay ee annakana maanta kaaga jeesanay oo indhalaan ku dhignay ويفيض دمعي بالبكاء وتخر أركاني حبيبي يا قرآني
waayahay habe wanaagsan ayaan hawdeen ka leenahay raadiyaha cadaadaba ayaad degeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta shir guddoomiye shirkii ugu horreeyey ee golaha wasiirada cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana shirkaasi ka qaybgelay dhammaan wasiirada iyo wasiir ka-xogeenada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kulankaas ayaa ugu horeyn isku bartay golaha wasiirada koonfur galbeed iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garen waxaana inta badan looga hadlay sida ay xil isugu y- xilka isugu wareejin lahay wasiirada cusub iyo kuwa hore sidoo kalena si loo daadargelin lahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira deegaanada koonfur galbeed ayna ka mid yihiin biyoyarida ammaanka caafimaadka waxbarashada cadaaladda iyo furidda jeedka ay gudoomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab ma jirto marka shirkaas soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlayay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa markii ugu horreysay kadib markii uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen golihiisa wasiirada kulankii ugu horreeyey oo ay maanta yeesheen oo madaxweynuhu guud ahaan uu shir guddoominayey waxyaabaha maanta kulankii ugu horreeyey ee golaha wasiirada kadib markii ay ansixiyeen baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay tole la isla soo qaaday waxaa ka mid ahaa kow guud ahaanba arrimaha amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale isbarashada golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo sida ugu dhaqsiyaha badan inay wasaaraduhu isugu wareejiyaan xilalkii ay hore u haayeen kuwii xilalka laga bedelay haddaan qodob qodob u dul istaagno waxaa falanqayn dheer lagu sameeyey guud ahaanba amniga koonfur galbeed soomaaliya eh, sidii uu ahaa xaaladihiisa guud ahaan iyo waxyaabaha la rabo in eh, mustaqbalka dhow iyo fogba la qabto iyadoo wasiirkii hore ee wasaaradda amniga oo warbixin dheer ka bixiyey eh, amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyo afartii sano oo uu wasiirka amniga ahaa waxyaabihii usoo qabsoomay isagoo tilmaamay in wasaaradda amniga wax badan ay usoo qabsoomeen wax badan oo kalena laga sugayo wasiirka cusub ee wasaaradda amniga eh, dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subag iyadoo afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafayna gobollada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba xaaladahoodu ay iska deganaayeen walow eh, meelaha qaar eh, lagula dagaalamay isbuucii lasoo dhaafay ururka gumaadka eh, ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab sidoo kale eh, waxaa la faray lana amray eh, maalmaha soo socda sabtida hadda iyo isniinta haddii alla idmo golaha wasiirada sida ugu dhaqsiyaha badan inay xilalka isugu wareejiyaan wasiiradii hore kuwii dib u soo laabtay iyo kuwo kaloo cusub intaba ay xilalka isu kala wareejiyaan sidoo kalena ah, guud ahaanba uh, isbarashadii eh, wasiirada cusubna ay ahayd muhiimadda ugu weyn oo maanta ay golaha wasiirada isugu yimaadeen waxaan rajaynaynaa marka maalmaha soo socdo sida madaxweynuhu uu amray eh, sabtida axadda iyo isniinta ah haddii alla idmo inay noqon doonto oo qaybaha ugu horeeyo ee golaha wasiirada cusub inay xilalkooda la wareegi doonaan si adeegii bulshada loo haayey muddadii lagu jiray kambeynkii doorashadii iyo soo magacaabidii golaha wasiirada iyo horkeenidii golaha baarlamaanka intaba wakhtigii horey u lumay in looga faa'iideeyey shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya wasaaraduhuna ay shaqadoodii halkii ay ka sii wataan waxaan se rajaynaynaa in maalmaha sabtida iyo axadda iyo isniinta soo socota xilwareejin guud ahaanba ay dhici doonto sida madaxweynaha uu sheegayna loo xilsaari doono guddi madax bannaan oo kormeeri doona wasaaradaha marka ay xilalka isku wareejin doonaan sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya wuxuu sheegay arrimaha shabeellada hoose maalmahan ka dhacayey hadday tahay dhimashadii loo geystay haweenkii masaakiinta ahaa ee deegaanka xaawo cabdi ee shabaabku ay ku laayeen in guddi loo saari doono iyo dhacdo kale oo iyana laga soo sheegay gobolka shabeellada hoose gaar ahaanna degmada wallaweyn oo dilal qaab daran ay ka dhaceen maalmihii lasoo dhaafay in madaxweynuhu sida ugu dhaqsiyaha badan uu u magacaabi doono guddi arrimahaas u kurdhali doono guud ahaana gobolka shabeellada hoose xaaladihiisa amni dhaqaale iyo siyaasadeedba wax badan soo daraasayn doono oo level kasta le madaxweynaha inuu u diri doono marka qodobadaasi qodobo kale ay ahaayeen waxaana shir guddoominayay shirka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya aad iyo aad aad umahadsantiin
aad iyo aad habeen wanaagsan ayaa hawdeen kalena raadiya xadaado ayaad degeysanaysaan wasiirka wasaaradda warfinta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo faahfaahin ka bixinayey kulankii golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya maanta ay ku yeesheen magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed habeen wanaagsan ayaan hawdeen kalena saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan faahfaahin dhalada ayaa ka soo baxaya qarax gaari loo adeegsado oo ka dhacaya waddada aadaa waa muddada al mashquul badan ee makal mukaraba ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho qaraxaas ayaa waxau ka dhacay inta udhexaysa hoteelka makal mukarama iyo maqaayad lagu magacaabo hillaac yuubki oo ku taala waddada makal mukaraba islamarkaana waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhamashay dhaawaca dadka ka badbada qaraxaas oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa waxay u sheegeen in goobta qarax oo caawa oo ka dhacay ay ahayd meel aada mashquul badan ay ku sugnaayeen dad aada fara badan gadiidka gurmadka degdega ah ayaa dadkii ku waxyeelooba qaraxaasi u daadguraynayaa isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ee muqdishona waxaana halkaasi ku gadoomay ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya iyo ciidanka booliska ee gobolka banaadir magaalada muqdisho wixii warar ku soo kordha dhegeystayaal waxaa ku dhegeysan doontaan wararkeena iyo barnaamijyada doomo dambe ee soo socda iyo inta barnaamijkan aan ku guda jirno habeen wanaagsan ayaan hawadeen kalena saaxiibya raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan f m ta sideetan iyo sideed dhibic shan megahertis madaxweynaha dowlad deegaanka soomaaliya ee etoobiya mustafe maxamed cagjar ayaa sheegay in dowlad deegaanka ay xoojin doonaan isdhexgalka dhaqaale iyo midka bulshada ee u dhexeeya soomaaliya waa somalilan iyo waddanka etoobiya madaxweynaha ayaa ammaana kaalinta ay kaga jirta iskaasha dhinaca ammaanka iyo deegaanada gobolka geeska afrika isagoona bulshada iyo xukuumadda somalilan ku bogaadiyey inay sii kordhiyeen dalalka ay ugu jiraan si somalilan ay u soo jiidan lahayd bulshada caalamka oo tilmaamay in somalilan ay dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ay yeelan doonaan xiriir cusub oo ka duwan midkii hore wuxuuna xusay in dowlad deegaanka soomaalida ay ka go-an tahay xoojinta xiriirka labada maamul
waxaa markaa jidkan uu noqonayaa mid sii xoojiya iskaashigii taariikhiga ahaa ee dhinaca ganacsiga ee soo jireenka ahaa waxaanu rajeynaynaa in ay korodho isdhexgalka bulsho ay keenayso isdhexgalka dhaqaale ee ku xigi doona marka jidkan uu dhammaado oo sii xogaysan doona oo shacabka somalilan iyo shacabka deegaanka soomaalidu ay noqdaan kuwa aada iyo aada isu dhexgala dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca dhaqanka waxyaala fara badan oo aan ka faa'iidaysan karno somalilan baa jira somalilan waa hoyga af soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliga annaga dhankanaguna waxa weeye dhanka ururinta taariikhaha iyo waxyaala badan oo naga dhiman baa jira oonu uga baahannahay somalilan dhinaca kale suuqa ugu ballaaran ay somalilan leedahay waa deegaanka soomaalida waa shacabka deegaanka soomaalida marka waxaan diyaar u nahay inaan ganacsatada somalilan casuuno soo dhoweyno ay maal gashadaan deegaankanaga iyadoo weliba wax walba u fududaynaya hawshaas aan samayn doono haddii alla yidhaah
habe wanaagsan ayaan hawadayn ka leenahay kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya etoobiya mustafa maxamed cajir oo sheegay in somalilan iyo waa soomaalida ee deegaankaasi inay xiriir cusub oo dhow oo u bilowday habe wanaagsan raadiyaha cadaadaba ayaad degeysanaysaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya mahdi maxamed gulowda qatar ayaa sheegay in awooddii al-shabaab lagu wiiqay oo lala wareegay farsimihii ay kasoo duulaan ay kasoo duulaan tegi jireen ha yeeshee ay bilaabeen qorsho kale oo ay ku xasuuqayaan haweenka caruurta dadka waayeelka ah iyo dhammaan dadkii birmegaydida ahaa siduu hadalka ku dhigay mahdi maxamed gol qatar ra-isul wasaarka xogka dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in maanta aysan jirin awood ay leeyihiin al-shabaab oo ay ku dhibaateeyan karaan ammaanka guud ee soomaaliya haddii ay ka baxaan ciidanka midooda afrika ee amisom wuxuu tilmaamay inay si weyn la udadeglin doonaan qorshaha lagu talagalay in lagula dagaalamayo qaraxyada al-shabaab ay inta badan ay ka geystaan magaalada caasimadda ee muqdisho وسلم وسيد دولها وزارة قاشندقة دولة فدرال في صوماليا أنا كسمها وزيرك قاشندقة دوليها قول بنادر أنا دور مجال المقدشو اللي كحيان لدى ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo booliska wakiilka midowda afrika safiirada dalalkaan saaxiibka nahay taliyaha ciidamada amisom qaramada midoobay iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee goobtan xaadirka ku ah iyo bahda saxaafaddaba ugu horreyn waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaynu u joognaa xafladda la wareegidda kuliyadda jaallasiyaad oo ahayd kuliyad muhiima buqcadaad muhiim u ah istaraatiijigna ah amniga magaalada caasimadda iyo dalkabana wax weyn ka taraysa gacanta hore ugu hayeen walaalaheen burundi ciidamada amisom maantana ku wareegaysa gacanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa guul aynu gaadhnay tallaabo hore oo aan u qaadnay horumar aynu samaynay sidii halkan laga caddeeyey qiyaastii siddeed sanno ka hor ayay fadhiisin u ahayd kooxaha nabaddiidka ah oo ay ahayd meel ay ka soo duulaan nabadgelyo darre ka sameeyaan argagax ka fuliyaan waxaan marka ugu horraysa tacsiid u dirayaa qoysaskii iyo qaraabadii geesiyaashii ku geeriyooday ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom gaar ahaan burundi waxaan leeyahay samir iyo eemaan dhammaanteenba ilaahay ha inaga siiyo waxay muujinaysaa kana turjumaysaa maanta inaynu la wareegno kuliyadda jaalasiyaad oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay gacanta u soo gasho mar labaad in uu hirgarayo meelna marayo qorshihii amniga qaranku waa hirgelinta iyo taabagelinta tubta amniga iyo cadaaladda oo qayb muhiima ka ah tubaha ay ku shaqaynayso xukuumadda federaalka soomaaliya waxay qayb muhiima ka tahay qorshaha kala guurka waxay qayb muhiima ka tahay afreynaysaana meelaha muhiimka ah ee aynu dib ciidamada xooggu gacanta ugu soo gelayso hore waxaa gacanteenna u soo gashay oo ciidamada xooggu ay hadda la wareegeen iyo boolisku jaamacadda ummadda stadiumka muqdisho gaashaandhigga maantana waa kuliyadda jaalasiyaad oo ahayd meel muhiima tababarka iyo layliga saraakiisha soomaaliyeed waa meelmarinta iyo hirgalka qorshihii transition planka ama kala guurka oo macnaheedu tahay soomaalidu ha la wareegaan amnigooda soomaalidu ha qaado mas-uuliyadda amniga dadkeeda iyo dalkeeda qorshaha kala guurka ah ee amnigu oo qaybka ah qorshaha amniga qaranku waxa uu u hirgelayaa tallaabo tallaabo iyo yaraayar sidii loogu talagalay waxaynuna gaari doonnaa heer dhammaan amniga soomaaliyeed iyo muwaadiniinta soomaaliyeed iyo dalkaba aynu inagu mas-uuliyaddiisa qaadno ama mid madaniya ha noqdo ama mid dafaaca dalka ha noqdo maanta waxaa muuqata in al-shabaab ay la jebiyey fadhiismo meelo muhiima ay ku lahaayeen laga kiciyey la wiiqay awooddoodii iyo cuududdii ay lahaayeen ee ay ku duuli lahaayeen waxa ayse haddana beddeleen sida ay u shaqeeyaan iyagoo miciin diray inay dad naxas ah haween carruur maato ay laayaan oo ay naftooda ka gooyaan ardayda dugsiyada carruur dugsiyada qur-aanka dhiganaysa waayeel aan waxba galabsan haween waaweydeen dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar iyo waxyaabaha la halmaala oo ay geystaan mar walba taasoo aan ka turjumahayn diin aan ka turjumahayn een, qorshe iyo hadaf cidibana ka leedahay inay ku duusho nafta iyo jiritaanka qof bilaaadmiya oo sharafkiisa ilaahay ilaaliyo buqcadan ama goobtan maanta aan joognaa kulliyadda jaalisiyaad meel taariikhiya oo weyn bay ahayd sidii lagaga warramay waa maqlayseen keliyaha amisom ee sector five waxa uu ka marakacay in kulliyadda jaalisiyaad ahayd akademiyada militariga ee ugu wanaagsanayd afrika haddayna ahaynba mid ka mida kuwa ugu hormuudka ee ugu wanaagsan taliya ku-xigeenkii ciidanka xoogga dalka oo isaga qudhiis wax ku soo bartay baa halkan inooga marakacay oo ka sheegay muhiimaddii ay lahayd iyo qiimihii ay ku fadhiday ee kulliyadan wadamadii ay wax ku soo bartay buu sheegay burundi jabuuti namibia ruwanda taasi waxay tusaysaa amniga iyo jiritaanka ciidana afrika inaynu qayb weyn ku lahayn maantana walaalaheen oo inoo yimid ay inoogu soo gurmadeen abaalkii hore aan u galnay in ay qayb ka celiyaan ama wax ka celiyaan waa ku mahadsan yihiin waa ugu hambalyaynaynaa amisom waa ugu hambalyaynaynaa walaalaheenna inoo soo gurmaday waa ugu hambalyaynaynaa qaramada midoobay iyo dowladahan saaxiibka nahayba kaalinta ay ku leeyihiin ha yeeshee in maanta ay miciin bidaan inay khalkhal geliyaan markii ay isku dayi karaanba amniga ay miciin bidaan inay maxasta iyo caruurta laayaan ay miciin bidaan inay haweenka iyo waayeelka laayaan ay miciin bidaan inay u suurtogeli karto mararka qaar in ay argagax weli abuuraan waxa ay dhirbaaxo quuraad ku tahay sharafka karaamada qiyamka qofnimada soomaaliyeed iyo hidasamida soomaaliyeed waa inaynu ka dhiiginnaa waa inaynaan aqbalin waa inaynaan baxiinsanin inaan dhegaysano oo maalin walba qarax baa meel ka dhacay toban qof baa ku dhintay qarax baa meel ka dhacay labaatan qof baa ku dhintay qarax baa meel ka dhacay intaasoo qof baa uu ku waxyeelooday ama ku dhimatay waa inaynaan aqbalin oo aan ka dhiiginnaa sidii abwaankii soomaaliyeed u yidhi dhirbaaxada quureed oo innaga amnigeennii khalkhalgelinaysa jiritaankeennii dhaawacaysa abwaankii soomaaliyeed salaan carabi waxaa hore looga qoray nin dhirbaaxo quureed dugsaday dhaqayadeed maalye haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaaye dhaqashiyo mar bay kaa yihiin dheragu xaaraane bashaaday sugtaa xaajadaad dhowrsataa abid waa mahadsantihiin saacaddaa kulul waxaan u hambalyaynayaa dhammaan walaalaheen ee amisom ee qaramada midoobay dalalkan saaxiibka nahay safaaradaha ee waxaynu gudageli doonaa xafladii la wareegidii inaynu rasmi ka dhigno oo wixii dokumentiya qoraal la kala saxeexo saacad kulul weeyaan aad baan idinku hambalyanaya waxaan leeyahay mar labaad ciidanka xoogga dalka guul
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaqo qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawada inkalena saaxiibya raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan war-saxaafeed laga soo saaray shirkii golaha wasiirda ee maamulka jubbaland ayaa lagu hadlay arrimaha doorashooyinka jubbaland ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka xubnaha golaha wasiirda iyo madaxweynaha axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa isku raacay inaysan shaqaalaha iyo ciidamada aysan ka qayb qaadan karin olaha iyo taageerada musharaxiinta maamulka jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta shir guddoomiya iyo kulanka golaha wasiirada waxaana warbixin loogaga dhageystay qaar ka mid a wasaaradaha maamulka waxaana ka qayb galayay saraakiisha ciidamada nabadsugudda iyo sidoo kale ciidanka militariga ee militariga soomaaliya ee deegaanada jubbaland ugu horeyn waxaa golaha isku raacay in dhammaan ciidamada dowladda aysan ku lug lahaan karin howlaha la xiriira doorashooyinka iyo bandhigyada siyaasadeed iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen taliyaasha ciidamada kala duwan waxaa la furay in dhammaan ciidamada dowladda ay ka shaqeeyaan awamiirta saraakiisha iyo amarada dowladda oo aysan marna ka qaybgelin karin bandhigyada siyaasadeed ee lagu soo bandhigayo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidoo kale olaha wuxuu isku raacay in shaqaalaha dowladda aysan ka qaybgeli karin olaha doorashooyinka islamarkaana ciddii lagu helo tallaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono dhammaan ay ka reeban yihiin ka qaybgalka arrimaha siyaasadeed cidoo golaha wasiira la furay in guddiga shaqada iyo shaqaalaha ay si dhow ula shaqeeyaan dhammaan shaqaalaha dowladda oo qofkii lagu helo ka qayb qaadashada arrimaha doorashooyinka laga qaadi doono laga qaadi doono tallaabo
maanta oo bisha february ama febraayo ay tahay sideed iyo labaatan shirkii golaha wasiirada ee khamiislaha ahaa een, ayaa laisugu yimid qodobada lagaga hadlay oo ugu muhiimsanaana waxaan ka xusi karaa een, qodobka amniga iyo arrimaha siyaasadda amniga oo aada latay in maaragtay la dhowro een, amniga waddanka la ilaaliyo kala dambeynta een, arrimaha ku saabsan doorashooyinkana ay tahay arrin xilligeedii aan la gaarin marka amar amar waxay ku qabaan een, oo lagu siiyey eh, taliyaasha amniga een, in wax kambeyn ah ama ole doorasho ah uusan hadda dhici karin een, ayna ka qaybgeli karin siyaasadahaas dadka u shaqeeya eh, amniga ka shaqeeya inay siyaasad ka qaybgeli karin ku lug lahayn een, xiriirna aysan la yeelan karin Een, waxaa kaloo sidoo lagu casuumay iyagana shirka een, guddiga shaqaalaha rayidka ah oo iyagana loo sheegay een, meesha ka laga akhriyey xeerka u degan shaqaalaha rayidka ah xeer- shaqaalaha rayidka ah inaysan ka qaybgeli karin arrimaha siyaasadda inay ku tahay een, caqabad iyo ka hor imaad ay tahay shaqadooda qofka een, shaqaalaha rayidka ka tirsanna uusan haba yaraatee wax dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo lala siyaasadeed uusan ka qaybgeli karin arrimahaas hoostaa laga xariiqay waxaa muhiim ah inay ogaadaan shaqaalaha dowladda u shaqeeya oo rayidka ah ama ciidamadu inay ilaaliyaan een, xeerka ay ku shaqaynayaan ni- nidaamka ay ku shaqaynayaan heshiiska ay galeen oo ay saxiixeen markii shaqada la qorayey in ay tahay wax maaragtay aan loo baahnayn haba yaraatee inay dhadhaaq siyaasadeed ka qayb qaataan ayna yihiin dad u shaqeeya een, waddanka dowladda u shaqeeya
raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaa saaxiibyaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaa isla soo gaarnay shirka golaha wasiirada puntland oo lagu qabtay maanta magaalada guraawe ee caasimadda puntland ayaa waxaa looga hadlay arrimaha quseeya ammaanka iyo sidoo kale dhisidda golayaasha deegaanka wasiirka wasaaraha fufinta maamulkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya shirka golaha wasiirada marka uu soo dhammaaday waxaanu ka soo baxnay hadda een, shirkii khamiislaha ee joogtada xukuumadda puntland een, oo maalin kastoo khamiisa la qabto oo uu gudoominayay madaxweynaha siciid deni iyo madaxweyne ku-xigeenka een, axmed kaash waa shir laysku dhaafsado wixii akhbaara ee ee sitimaankaa la soo maray iyo arrimaha maxay ahayto wixii qabsoomay iyo wixii ay xaaladdu waddanku say tahay waxyaabaha laga hadla waxaa ka mid ah amnigaa ka mid ah een, waa laga warbixiyey Ee, madaxweynuhuna amare ayuu ka bixiyey amnigu guud ahaan waa fiican yahay amarada laga bixiya waxaa ka mid a garoommada diyaaradaha een, in aan wax huba een, aan lala geli karin Ee, digreeta madaxweyne ku soo baxaysa amarkaana madaxweyne waa bixiyey Ee, tuutana inaan lala geli karin een, maxay ahaytoy garoommada een, inay dadku la socdo een, saraakiisha iyo maxay ahaytoy iyo madaxda een, een, ee, u shaqaysa dowladda puntland dhammaantood inay la wada socdaan in agga amniga marka la eego amarkaa laga bixiyey een, tuute iyo hubtoonna inaan garoomada puntland een, inaan lala geli doonin Een, arrintii gaalka ayaa ka dhacday een, iyo kuwo kaleba waa laga hadlay iyana Een, waxaa kaloo ka mid ah arrimaha lasoo soo qaaday dhismayaasha een, een, een, een, deegaanada gobollada Een, oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha guduhu iyo de- federaalismku Een, iyana qorshe ayay u leeyihiin oo ka sheegeen een, ilaa sagaal degmo inay maxay ahayto wakhtiga soo socda ay maxay ahayto een, ee, u samayn doonaan oo ay ugu horrayso een, degmada gaalkacyo iyo meelo degmooyinku ay een, maxay ahayto ay la kala diray iyana kuwaasna maxay ahayto ee, waxay ka mid ahayd qaybtii maanta laga hadlay ee, shirka Een, waa qaab dhismo waxaa kaloo laga hadlay een, een, qaab dhismeedka een, dhallinyarada iyo xirfadooda si xirfadooda kor loogu qaado een, muxuu ahaa een, ee, dhal- dhalinyaro sportiga een, aad baa iyana looga hadlo warbixin badan baa laga bixiyey Een, waxaa kaloo laga hadlay een, qaybta financial system mani- management sida loo maaraynayo muxuu ahaa een, een, dhaqaalaha wasaaradda maaliyadda Een, arrimaha iyo kuwo badan oo xukuumadda u yaalay ayaa laga warbixiyey dhammaantoodna madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waa dhegaysteen Een, amarana way ka bixiyeen Een, insha allahu wiiga soo socdana waxaa dib laysugu noqon doonaa iyana arrin kale oo iyo madaxweynuhu ka bixiyey awaamir wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaa saaxiibyaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku seesaqeynaa fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaartisa halka dad iyagu caalamka ah ay si toosa nagala socdaan efamta aaladda timinta tooska ah leefisramka maamulka puntland ayaa ciidamo fadar badan waxa ay maanta ay geeyeen waqooyiga magaalada galkaayo ee gobolka mudug kadib markii maamil lasoo dhaafay magaaladaasi ay ka dhaceen falal lidda ku ah ammaanka waxaana hogaamiyaha hogaaminaya ciidankaasi taliyaha iyo taliya-ku-xeenka ciidanka daraawiishta ee maamulka puntland ciidamadan oo qaarkood wata gaadiidka dagaalka ayaa dad ku sugan magaalada galkaayo ee gobolka mudug waxay warbaahinta raadiyaha cadaado ay u sheegeen in lagu arkayo gudaha magaalada gaalkacyo islamarkaana la dejiyey xerooyin gaar ah oo horey loogu diyaariyey ciidamadan oo ka tirsan kuwa daraawiista puntland ayaa waxaa wararka qaarna hilan caawa ay sheegayaan in la keenay deegaanka bixi ee gobolka sool waxaana halkaasi loo geeyay inay fuliyaan howlgallo dhinaca ammaanka ah maadaama maalmi lasoo dhaafay halkaasi dilal ay ka dhacayeen saacadaha caawayaha ayaa waxaa la filayaa in howlgallo ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug
maantay oo bishu ay tahay siddeed iyo labaatankii febraayo waxaan u nimid gobolka mudug magaalada gaalkacyo aniga iyo ciidankii daraawiishta oo na weheliyo taliya-xigeenka ciidanka booliiska puntland jenaraal cismaan xasan cawke waxaan u nimid howlgal ah ku soo celinta amniga gobolka howlgalkaasoo lagu magacdaray caaisha maxay galbata maxay sababasta maxay sababata waa gabar labiyo toban jir ah oo toddobaadna kufsatay kabacdina ay dishay wax gobolka soo maray maahan arrintaas waxaa ka dambeeya dad ka soo horjeeda amniga gobolka mudug magaalada gaalkacyo waxaan u nimid inaannu dadkaa helno oo qabanno oo gacan ku soo dhigno magaaladan amnigeeda ku soo celinna annagoo kaashanayna ciidamadii naga soo horreeyey guddoomiyaha gobolka iyo maayarka magaalada iyo shacabka reer gaalkacyood waxaan u diyaargaroobaynaa maanta laga bilaabo inaannu samayno howlgal waxaan la socodsiinayaa ciyaalka la qaban doono ama dadka dhib geysta oo la qaban doono waalidka daba socda inay ka haraan taliya-xigeenka ciidanka booliiska maayarka ciidanka waxay amran yihiin odagii ka daba yimaada nabadoonka ka daba yimaada isa ka daba yimaada in la qabta asaga laftigiisa oo xabsiga la dhigo arrinta aad ha loogu diyaargaroobo ha laga digtoonaado waalidiinta waxaan leenahay carruurtiinna marka hore ceshada masaajid buu ku jiray xaafid qur-aan buu ahaa guriga kama bixi jirin yeeli mayno liis baan wadnaa liiskaas baan ku saarinaa magaalada wixii ka dhacay wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu raggeenna halka taagan sidaan idiin sheegay waa raggii soddon sano meeshaan difaaca kaga jiray innagoo lixdan jiraa maanta gaalkacay meeshaynu sagaashan iyo kowdii ku ogeyn meel ka liidatay inay joogtaa waa ayaandar dadkiina kaga dhimay macnodarray markaa ku dhimeen weeye micnaheedu ooyinka kaleo soomaaliya la tartama noqoto cadow xooglii kuma dhex jiro dadkeenniyoo dhaqanku ka xumaaday weeye iyadaynu hagaajinayna haddii ilaahaydna waxaan rajaynayaa inaynu si fiican u shaqayno u kala amar qaadanno dadkeenna u dhibrinno ciddii khaldana aynu gacan qabow ku qabanno gacan adag ku qabanno ciddii wanaagsanna aynu gacan wanaagsan ku qabanno magaaladan waxaan rabnaa hameeniya maalin inay shidnaato iyadoon cabsanayn qof walbaana u xorriyaddiisa haysto waxaynu ka shaqayn doonnaa bilicdeeda jidad baa xidhan dad baa si dhaqan xun u deggan dad baa say rabaan yeela waxaasoo dhan haddii alla idmo si fiican baynu uga tashanaynaa hadda maanta waa la daallan yahay safar baa soo gasheen ilaahay baa mahadlayna isukeen nabad keenay ha la dego ha la hilbaqasho ha la nasto wixii berri ka dambeeya loo gaarana oberethonka iyo taliskaa dee waa maqlayseenoo janankaa mas-uuliyaddii gobolka o dhan lagu soo wareejiyey haddaan gubarnatooro nahay iyo haddaan duqu degma nahay iyo haddaan ciidan nahay iyo kulli wixii hadda ka dambeeya taliya taliya cismaan taliya cismaan baynu ka amar qaadanaynaa kulligeen jaangooyada amniga gobolkana iyo degmadana insha allahu si wanaagsan baynu uga shaqaynaynaa dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidkeenna allaha dhaaf
habe wanaagsan ayaan hawada in kalena saaxiibyaal qaybihii barnaamijka dhexe ee dambe ee barnaamijka ayaan kusoo saqeynaa saaxiibyaal ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta kulan la qaatay guddiga madaxa baran iyo doorashooyinka qaranka ayaa kala hadlay dejinta dhamaystirka sharciga doorashooyinka iyo dib uista sharciga xisbiyada xubnaha guddiga madaxa baran iyo doorashooyinka qaranka ayuu ugu horreyn ra-isul wasaaraha soomaaliya ka dhageystay waxyaabihii u qabsoomay iyo qorshooyinkooda ku aadan hirgelinta doorashooyinka sanadka labada kun iyo labaatanka ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa guddigan u caddeeyey in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go-an tahay inay kala shaqeeyaan waajibaad ka saara doorashooyinka dalka halbeegyada ku jira tubtii siyaasadda loo dhan yahay ee la doonaya in lagu guulaysto sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa waxaa ka mid ah saameynta sharciga doorashooyinka iyo saldhig u noqonaya in shacabka soomaalida ay ka go-aan ay go-aan ay ka gaaraan hoggaanka waddanka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee soomaaliya xildhibaan ismaaciil xalimayri ayaa kulanka markuu soo dhammaaday kadib warbaahinta faafaahin ka warbaahinta faafaahin ka siisay waxyaaba ay ka wada hadleen ayaga iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali qirre
kulanay ra-iisul wasaaraha kulankaasna annagaa ka codsanay ra-iisul wasaaraha maadaama uu yahay madaxii xukuumadda ilaa saddex sanaan hadda soo shaqaynayno howlo badanaan qabanay waqtiga doorashada ku aadan waxaa ka hartay wax laba sano ka yar waxaan rabnay marka inaan ka wada hadalno arrimaha aan u baahannahay oo dhan si ay noogu hagaagto doorashadaasiita haddii ilaaha idmo waxaan soo bandhignay arrimaha ugu muhiimsan ee ay tahay sanadkan laba kun iyo sagaal iyo tobanka howlaha inaan qabanno ay tahay haddaan howlahaas qabannana aan ka u gudbayno laba kun iyo labaatanka haddii ilaaha idmo oo aada loogu sii dhowaanayo markaas waqtigii doorashada oo ahayd waqtigii weliba diiwaangelinta codbixiyaha la sameynayay iyo doorashadii weyneed la sameynayo howlaha noogu waaweyn oo hadda inaan qabano laba kun iyo sagaal iyo tobanka marka ugu horeyso midda ugu horeyso in aan dabagalno oo arrimaha aan weydiinay muxuu ahaay aan kala hadalnay ra-iisul wasaarahana ay ahayd sharciga doorashooyinka inuu soo baxo ugu horeyntii markuu hadda baarlamaanka yimaaday in sharcigaas doorashooyinka la helo maxaa yeele sharciga doorashooyinka waa furaha doorashooyinka haddaan kaas la haynin tallaababa ma qaadi kartid midda kaloo labaad waxaa waa isagana sharciga xisbiyada meelaha yaryaro u baahan in lagu noqdo in oo haddaba golaha wasiirada uu yaallo in ayadana baarlamaanka loo gudbiyo oo lasoo dhammaystiro midkaasna waa qodob kale waxaan kaloo kada hadalnay inaan rabno xaruntii inaan helno innaga halkaanaan deganahay madaxtooyada dhexdeeda xafiisyadu waa yaryihiin sababtaan u degnay waa naqaanaa sababtii dowladdan dowladdii ku horreysay ay noo dejiso waa la ogyahay waxayd markaasna ayadoon waxba meel nala geeyo oon degno faraha lagu hayn iyo iyadoo nabadgelyo iyo culayska runtiina la saaraayo ah muhiimadda uu guddigan leeyahay si nabadgelyadooda loo ilaaliyo inaan meesha u degna hadda guddigu waa batay waa faafay markii hore sagaal komishinaraan ku bilaawnay haddana ilaa sideetameeye qofaan nahay wuuna sii kordhooyaa in marka xarunteennii laga howlgalo sidii xaruntii aan ku degi lahayn oo meeshaan aan uga bixi lahayn iyo hadda arrimo deg dega in laga sameeyo oo ah aan waqti dheer sugi karin oo ah xaruntii lagu keydgaraynayay macluumaadka aan ka shaqeynayn oo dhan ha ugu horeysa hadda iclaamintii goobihii codbixiyaasha oo hadda aan u dhaqaaqayno oo aan soo cadaynayno oo aan sameynayno iyo warehobeskii ama dhaqaarkii weynaa ee la dhigi lahaa wax allaale wixii qalaba oo shaqooyinkaa nooga baahan aan aan dhigan lahayn oo haddaba sooba bilaawdeen inaan kaas helno dhismihiisa inay dowladdu marka naga caawinto sidii meeshii loo hagaajin lahaa dhulka sidii loo sumi lahaa sidii koronto loo keeni lahaa sidii biyo loo keeni lahaa sii wej sidii loogu sameyn lahaa arrimahaasna waan kala hadalnay waxaan kaloo aan kala hadalnay wacyigelinta ayadana in gacanna lagu siiyo waxaa aada uga hadalnay arrimaha xisbiyada iyo arrimaha maaliyadda iyo arrimaha muxuu ahaay nabadgelyada arrimaha maaliyadda waxaan ka hadalnay in sidii horean kusoo shaqeynayna inaanan ku socon karin hadda kadib shaqadu ay isdaba taagan tahay waqtiguna uu aada isu soo guraayo marka in meelaha aan u baahannahay inay dowladda naga caawintaa u sheegnay aan kala hadalnay ra-iisul wasaaraha runtii waxaan kala kulanay soo dhaweyn aada u fiican waxaan kala kulanay dhegaysi fiican uuna dhegaysanaya waxaan kala siinay warbixintaasita inuu si fiican u qaadanaya nooga soo baxday qodobka ugu weyn oo maanta aan meeshaan kala baxaana waxaa waaye madax ra-iisul wasaaruhu inuu yiri waxaan raalli ka nahay inay doorasho dhacdo waxaan rabnaa shacbiga soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed inaan awoodooda gacanta ugu celino si mustaqbalkeena uu u iftiimo arrin weynay ahayd oo muhima noo ahayd waxaa noo muuqatay arrimihii aan ka codsanoo dhanna in uu qoranayay uuna yiri inta ugu badan uu halhal u galay uuna yiri mid kasta waxa uu ka qaban karo iyo sida ay tahay aan ka wada hadalnay wuxuu ahaa jawi fiican wuxuu ahaa shir fiican waana noo socon doontaa
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaleema ismaaciil xalemayari ayaa taasi faafeen ka bixinaysay kulankii ee la qaatay ra wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali qirre waxyaabi looga wada hadlay habe wanaagsan ayaan hawdeen kalena saaxiibyaal raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan maantay waxaa magaalada caasimadda muqdisho lagu soo gabangabeeyey shir looga hadlayay daadejinta maamulka degmooyinka shirkaas markuu soo dhamaad kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo dibrusiinta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdi maxamed sabriyo
hawshii aan soo wadnay saddexdii maalmood oo ay maanta u dambeysay oo golaha wadajir oo ah gole ay ku midaysan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir hawshaas oo noo gabowday dadaal badan kadib go-aamo wax ku ool ah oo sidii hadda meeshaan laga akhriyey lagu soo gebagabeeyey warmurtiyeed warmurtiyeedka wixii yaroo laga sii taabtaabtay markii halkan laga sheegay kadib kolla waa un la bedelay waana waana la calaameeyey oo wasiirada ka soo qayb gala iyo mas-uuliyiintu way saxiixeen kaasaa faynala marka walaalayaal ma raba inaan dheereeyo kolla maalinkii koowaad oo halkan wasiirada iyo mas-uuliyiinta kaleba ay ka hadleen waxaan isla calaamayna waxay ahayd in golayaasha deegaanka haddaan la dhisin aan dalkan wax hore u socda wax gadaal u socda mooye wax hore u socda inaan laga helin khadamaadka bulshadana u baahan xamal markaad joogto markaad joogtana magaalo madaxdiisuna waa degmo inta kalena waa degmooyin marka waxa aan ka hadlaynaa runtii ma aha qayb yar waa khadamaad la rabo in laga fuliyo dalka oo dhan dalka oo dhanna waxay uga fuli karaan inay uga fulaan heer degaan khadamaadkaas waxaan isleeyahay waa aadaa looga hadlay laba maalmood iyo oo lasoo dhaafay iyo maantaba in degaanadii loo dhiso maamulo in laga shaqeeyo xasilintii iyo horumarkii iyo wixii kaloo howlo ah oo oo aan ka hadalnay dhowrkii maalmood oo lasoo dhaafay marka waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto intaa markaan ka gudbo iyadoo wixii lasoo gebagabeeyey oo go-aanaha ay communiqeyga noogu qoran yihiin inaan aada iyo aada ugu mahad celiyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo sida muggana uga soo qeyb galay halkan habeen wanaagsan ee hawdeen kalena saaxiibyaal raadiyaha cadaadado ayaa degeysanaysaan qayb ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal dowladda federaalka soomaaliya waxay maanta ciidamada midooda afrika amisom ay ka wareegtay kuliyadda jaalasiyaad oo lagu taabiri jiray saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada nabalaalinta u jooga soomaaliya ee amisom ayaa gab ahaanba maanta iskaga baxay xarunta kuliyaddii hore ee jaalasiyaad halkaasoo ciidamo ka tirsan kuwa burundi ay muddo toban sano ah fadhisan ay ku lahaayeen munaasabad lagu qabtay dhismaha kuliyaddaas ayaa waxaa ku sugnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed gulood qadar guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar injineer yurisow iyo xoogayaha taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal indha qarshe guddoomiyaha guddiga midooda afrika ee soomaaliya danjeer francisco madheere iyo madax kale waxaa munaasabadaasi dowladda federaalka soomaaliya lagu wareejiyey kuliyadda jaalisiyaad ra-isul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in kuliyaddan iyo sideedii hore lagu soo celin doono laguna tababari doono saraakiisha ciidanka xoogga dalka kuliyadda jaalisiyaad oo la dhisay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ayaa lagu tababari jiray saraakiisha dhammaan ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka marka laga reebo kuwa cirka iyo kuwa badda waxaana bixitaanka midooda afrika amisom kadib lagu wareejiyey ciidan ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya habeen wanaagsan saaxiib yaal kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan suu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kuhanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan mimaqlaysaan qoladiina kalama horta waad waaladii kuwa gabdhaha kufsanay way waalayiin kuwa dadka dilay way waalayiin dowladda xitaa way waala tahay ii keena lamaantan alii keena la daaweynay dhakhtarkii aanan ruqsad ka haysan wasaaradda caafimaadka ma sii shaqaynayo anigu soomaaliyay waxaan idin dhihi lahaa haddii dabka laysku solay sidii hilib laysu dubay sidii awr laysdabraday sidaa naay ari dubaax dariiqyada laysku qalay dadnimadii sooma dhiman miyaynaan diirin weli xaggay ka diiraya dadkan way waala yihiin war maanta digtoorka maxaan ugu siladay doranuu ilaa xalangabay ku soo jeediyey dhegaysta diyaaradihii bakistaan ridiya dowladda xanaaqday labaduba waxay doonayaan dhulal islaameede cadaaladi dhaxbay eersatiyo qoliyo reerreere maxaan gabayga uga daalayaanna ma taqaaniine intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin
war digtoorkaa iska jira cirbadi geelaya oo idinku durine war nabada kenya waxay tidhi warqaab dacwo ah baan u gudbinay qaramada midoobey marka waxaan maqli jiray wax badso wax beelay leedahay dacwadii qaanuun hadday rabto maxkamadda adduunkay ka furan tahay waxay qaramada midoobey ugu meeraysanayso marna soomaaliya ugu hanjabayso ayaan garan la'ah marka waxaan u malaynayaa kenya dulmiga hadday joojin weydo kii hore inay weyso
war waxay maqashay soomaaliya safiirkii qaramada midoobe erisay marka waxay istiri soomaaliya iyo qaramada midoobe waa isku dhexsan yihiin halkaa ka faa'iidayso wasiirkeeda arrimaha dibadda dibadbina laqay wadataa wadbina laqay rabtaa war way waalataa waa waalihii kenya hala ii keeno aryaadhaha ditoorku xoog badana ma maroodiyow cirbaday jiran war inahunu waalan horta iska shakiisanayni jubbaland abdirashiid xidig musharaxa lileydadkii hadhowaayay kooha jir dilen dadkii la jir dili wariyihii odjeeha duubayna xali wal yiridi tiraabtuun musaafirida lankadari waalin dili sheegow sahw soomaali soomaali musaafiryow ahmid midoow ka hor mar aragna meeqaa buntland soo musaafirisa kuwa sidaadoo kaleto u hadlaya war meeqay somalilan soo musaafirinaysa kuwa cerka firiyey war imise isufay al-shabaab musaafirinaysa
may dheegan jiray ka heray wayseene waa idin haysataa waxaa sheegaysaana way waayayiin waxaase ugu daran axmed madoowe waa waalayahay wuxuu marayaa heeruu burburiye isbitaalkaygii waalidu way fogaatay hala ii keeno war-eedda socdaalka waxaa la yidhi waxaa cabasho ka gudbiyey wasaaradda arrimaha dibadda xafiiska qaramada midoobey iyo dowladda indiya safiir indiya soomaaliya u soo magacaawdayna eerborkaa laga celiyaa la yidhi maalin kasta labaatan dhakhtaroo hindiyaa timaadasaa loo celiyey war nihii badbadka hee ma dheheen qaagtilooyninka daawaninka hee yeedhen war maanta kulliyaddii ciidamada ee jaalasiyaad ciidankii amisomo deganaa waa ka guureen waxaana la sheegay shabeellada dhexe in loo raray kuliyaddana ciidanka soomaaliya lagu tababari doono war ilaahay ha naxariiso jaalle maxamed siyaad barre madaxweynihii soomaaliya ahaa aryaamahu akadeemiyada saraakiishay ahaa jirta war akadeemiyada ciidanka booliska jenaraal kahaya baa la yidhaahdaa war rugta saraakiishaa la yidhaha shiir kaloo fishaaraniyo war waxaa la yidhi taliyaashii ciidamada oo dhan dibadday jiraan bashir goob baa ka joogaa la yidhi war qaraaxyada bay ka nasanayaan dalxiis may aadeen kaar waa habaare maxaa ka reebay bashiir goobe war asaga waa maqnaaya sanad gurada ciidamada asluubta u soo laabta waalinu way fogaatay wadhamada hadda ka hor islaam ayaa maqashay xajkii sanadkan lama aadayo dhismaa ka socda xaramka markaasay tirmaydiin dhabba afar sano oktoobar lama marin xajaad ka hadlaysaan hadda saraakiilaad ku meeraysanaysaane madaxweynihii waa maqan yahay guddoomiyihii baarlamaankuna waa maqan yahay guddoomiye ku-xigeenkii koowaadna waa maqan yahay xafiiskii madaxweynuhuna waa xiran yahoo kusimo male arwarkaas iska dhaafo waxaa la yidhi xafiiska khayrasiye saacoohameennimo minaa tagta waa dhex fadhiya ee shibnaga dharraysal wasaaraha xalliha ahe dadka iyo dalka waa in loo shaqeeyaa saacad weliba war ay tol ii garaabe ay tol ii garaabe meele hadiiba banaawta nimayaw i garab gala buurkii jeey kursigii wareegadaayig awaabka badanay ka fadheedo
war kooba kanna waa waalayiin adiguna waa waala tahay ii imaada digtor aan hildoonley ahaa war nimadii war ma haysaane cadaalad darradii ugu xumayd waxay ka dhacday gurceel nimankii gabadha kufsaday haddana filimka ka duubay shalaa maxkamad la soo saara kii filanka duubay kufsigana qayb ka ahaa haddana qirtay waxaa la yidhi lix bilood oo taxsiira midna waa ka dhaartoo dheheen oo kitaab aa marinna kuwii kalena waxaan lagu qanci karin bay ku xukumeen marka nimaga waxaan la yaabana dulmiga gabdhaha lagu samaynayo iyo cadaalad-xumadii odayaasha iyo maxkamadda ka sii dartay wax walba war xukunkan maxkamadoo shalay dhacay odayaashii gabar la kubsado meherka ka qaadan jiray ayuu ka xun yahabe shiikh shaakir ma og yahay arrintaas ama ha ogaado amba yow ogaan ee sheekh shaakir maxkamadda asagaa xukuma war shiikh shaakir waa ra'iisul wasaaraha galmudug ee guddoomiyaha maxkamadda maahaniyo war aniga waxa dhan waxaa igu darnaa ninkii saciibeeye oo dhahay guddoomiyaha maxkamadda gurceela ah oo haddana saxaafad soo hor istaagay oo isagoo xukunka akrinaya yahu war eebsadiya bilan goradaana gobadaasa also staffis bisha the movement from today now now Aisha maxay galabsatay waraar ninka afagaal ku hadlay wuxuu leeyahay ciidamadii ugu badnaa oo la yiraaho Aisha maxay galabsata ayaa la geeyay gaalkacyo waxaan rabaa mar rabaa inay soo qabtaan dambiilayaasha Aisha silaha u dilay war gudoomiyaha gaalkacyo wuxuu yiri dulmiga oo dhan odayaasha ka dambeeyo nin gacan ku dhiglaha wiil laba iyo toban jir dilay oo xabsiga lagu soo xiray ayay milaashii u soo direen oo xoog lagula baxay war halkii gabadha baarlamaanka Puntland ku jirto waxay tiri arrintan Aisha dawladda Soomaaliya soo fargelisay qabiilay dawladda la gelaysaana oge bowe qaran baanu nahay hooyadii federaalka baanu nahay bowe meen lahayn dabada la galeen qabiilkii war dawladda soomaaliya qabiil maahana waa qabaa'ile isku tegey war gaalkacyo iyo alfaacaliya ka dilaacay tabarna looma hayo war waad waalatay qabaa'ile maana waali baa ku jirta waali haddaan ka horaa waxaa la yidhi qabiil qaran ma noqdo qaranna qabiil naqa maayo ee wixii danu keentaa leesku raacaa eehow qarax iyo qabyaalaaday qaribe maaquusaten war alxamdulilah dee qarxii sababu ilaahi hadduu kaa badbaaday war sidaas maana waxay ahayd ummad yahay qabiilkii iyo qarannimadu waa labo aan isqaadi karin oo weligood isqabanayn waa qori dabliya gaas haddii aan kala qarina ayagaa isqarxinaya haddaan qarax iyo qabyaaladaydin qarribta miyaanan kulahayn aryaa nikaanwaooda ku hay inaad waalata weexatay dhiimaa ku daaweeye titorow horaa waxaa loo yiri titor minaadaab ibtaaqan dameera dalqa iga ta ee daawey dameerkaas waa waalan yahay ii keen adna saarax aa ku daaweeye warnimiya war mahaytana madawiinada waqooyiga kuuri langilila ejiimkan uun jangala iyo donald trump helii waayan halaari helii waayan fartaan isu teegeen trump inuu waalaya horey igu cadeed halla ii keeno aa daaweeye war war mahaysaana maanta muuse bix iyo mustafa xagjar waddada wajaal ii berbera ayay dhagax dhigeen dhagaxa la qaadaan isku ogeyn haddaan maa mid cusub la dhigaa haddana war war mahaysaane jigjiga waxaa la keenay naag la leeyahay waa hooyadii bini aadamka saddex milyan oo sano ka hor ay dhooleeday yidhaaheen waana khalfoof dhirirkii ka badatay luusiya la yidhaah yidhaahdeen cununka hooyada bini aadamka abootaxaawaan u naqaan muga luusi itoobiyaal amay dhashahe war islaantan qalfoofkeeda gobolka canfarta laga soo saaraa la yidhi waxaan u malaynayaa inay tahay hooyadii dhashay cirfiid horta jenaraal jimcaale cirfiid ma joogaa ayaamahan ma maqline warkeena aan daaweeye kolay warkaas keenay way waala yiire ditoora dadka kaliga miyaa ka fiyow ilaa waalata waaga iibada iibada waa waalatire waa
aad iyo aad imaasay yaheen saxaabada xubinta kalamaan habeen wanaagsan ayaan hawadayn kalena saaxiib yaal qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ku soo dhawaada heestii bilgo barnaamijka hayda ballanqaada
umeysiga ka jeceeley tumalay tumalay tumalay hantaagaro
heestaas la soomaaliya waxaa gabagabaatoo barnaamijka caawa soo saaray in lala socodsiinaya anigu xasan axmed maxamed caawa waxaa barnaamijkii farsaminaya saaxiibka sharmaa ka suulay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan intaan barnaamijkan dib dab ugu kulma doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
somalay garadlay garashada kallidaay ciigeeda oo xura umaysiga ka jecelay tomalay tomalay tomalay dantaagaro godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badatay godobteeda maqan iyo gashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmo heer u badatay getimiilaagoyay gocandana abuuray gadka ruuxa wadayo gardarada u iishay goodayoo kan noqotaye gulubkiyo colaadiyo gajabiyo dhibaatada gormaad ka bixiyo garabtegiyo asaga